barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan ah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaadaah idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur arbaca ah bisha meyna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyaana ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah waa sidee nolol maalmeedka dhallinyarada ah aan shaqayn markaan joogo hurdada ka soo kaco waan soo kacaa guriga hooyaday baan ka soo quracdaa kadibna waxaan fadhiistaa meherad sidaa u sheekaynayno aan fadhi kudir ugu jirno ama cayaaro isboortaan uga sheekaynayno baa xilliga salaada duhurnolo ku aadamaa qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a laascaanood oo lagu qabtay tartan ciyaareed lagu dhiiri gelinayo dhallinyarada ujeeddadeeda markaa koowaad waxay ahayd dhallinyarada in laga soo saaro dadka ku dhex jira ee fursadahooda si ay uga faa'iidaystaan tartanku hadiyo goor wuxuu muujiyaa taalantiga qofka ku qarsoon buu soo saaraa marka ujeeddada ugu weyne waxay ahayd isbarasho iyo inaannu ka soo saarno ardayda busineska dibaarmanka ka tirsan ciddii ku mateli lahayd tartamada caamka ama heer gobola ama heer jaamacadeeda kaalimaha suugaanta ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinku talagalayna kama marna anoo quruxdaada nadshaa markaada qaladkayga gobtay markaan xubka ku qorsheeyey haddaad qalaxiiga goshtay naftii shalay ku qushuucday markaa qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta u socda marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
taalibaanka dalka afghanistan ayaa sheegaya in mawlaawi xabiibullah loo magacaabay madaxa cusub ee kooxda taasoo ka dambeysay geerida mullah akhdar mansuur hadal qoraal ah oo afka baashtuug ah lagu daabacay arbacadan maanta ayay sidoo kale daalibaan si rasmi ah ugu xaqiijisay in mansuur lagu dilay weerar ay qaaday dayuurad nooca daroniska ee aan duuliyaha la soconin ee uu maraykanku leeyahay toddobaadkii hore madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa xaqiijiyey isniintii in mansoor bartiisa la tiray maadaama uu ku horgudbanaa nabadda afghanistan iyo dadaalada dib u heshiisiinta ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa la filayaa in uu soo hadal qaado xadgudubyo ay galeen shaqaale ka tirsan ama ka howlgelayay saldhigyada milatari ee maraykanka ee gobolkaas kuleeya ku yaala marka ay maanta kulan yeeshaan madaxweynaha dalka maraykanka barack obama jabaaniiska ayaa ka cabanaya in shaqaale ka howlgala saldhigyada milatari ee maraykanku inay kufsi u geysteen qaar ka mid a hablaha dugsiyada wax ka barta sanadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii taas oo keentay mudaharaado xoogan sidoo kalena bishii afraad ee sanadkan ayaa la xidhay askari hore oo ka tirsanaa ciidamada badda maraykanka kaas oo lala xidhiidhinayo gabadh labaatan jir ah oo la waayey hase ahaatee goor dambe la helay meydkeeda
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan magaalada laascaanood ayaa dhallinyarada wax ka barata jaamacadda nugaal waxaa loo qabtay tartan kubadda cagta tartankan ayaa ujeedadiis waxay ahayd isdhexgalka dhallinyarada iyo in laga wacyigeliyo dhibta tahriibtu leedahay waryaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan ku eegaya
iyadoo gudaha magaalada laascanood laga wado ololo ballaadhan oo dhallinyarada lagu wacyigelinayo lagagana hortegayo dhibaatooyinka dhallinyaradaas oo food saaray gaar ahaan tahriibka oo si weyn ugu badan gobolka sool tartankan ayaa waxa uu ahaa sida ay dhallinyarada kuliyadda ganacsiga ee jaamacadda nugaal ay isu dhexgeli lahaayeen halkaasoo koob ay ku kala qaadeen ugu horeyn halkaasi waxaa v o a oga waramay guddoomiyaha akaademiga jaamacadda nugaal iyo dhallinyaradii koobka qaaday oo si weyn ugu faraxsan isdhexgalkan ay dhallinyaradu samaynayaan bismilah alxamdulilah magacay waa cabdulahi axmed sancad akademiga farska iyo jaamacadda nugaal ujeeddada jaamacadda u asaasan tahay waxaa ka mid ah horumarinta dhallinyarada hadday tahay xagga aqoonta barbaarinta dhaqamada wanaagsan waxaanu ilaahay uga mahad celinaynaa inuu tartankan iyo kuwii ka horreeyeyba si wanaagsan noogu dhammaadeen Ee, ujeeddada tartankan wuxuu ahaa isdhexgalka dhallinyarada iyo isbarashada galaasyada maadaama ay kala duwan yihiin xilliyada qaarkoodna aysan wax wada dhigan inay horta bal iyagu inta businesska administration ka dhigata ama dhaqaalaha iyo maamulka iyo maaraynta inay iyagu isbartaan ka bilaabmaan kadib tartankii guud ee jaamacadda oo haddii aleedno bisha fooda nagu soo haysta aan qaban doono ujeeddada markaa koowaad waxay ahayd dhallinyarada in laga soo saaro dadka ku dhex jira ee fursadahooda si ay uga faa'iidaystaan tartanku had iyo goor wuxuu muujiyaa taalantiga qofka ku qarsoon buu soo saaraa marka ujeeddada ugu weyne waxay ahayd isbarasho iyo inaannu ka soo saarno ardayda busineska debartmentka ka tirsan ciddii ku mateli lahayd tartamada caamka ama heer gobola ama heer jaamacadeeda ee ku jira galaasyadaas ee xar- ee ardayda maaragtay een- een kubadda dee ku ah maaragtay een advansiga ku ah ee taalantigooda uu sarreeyo inaannu soo xulno si ay u matelaan beritanka maalin jaamacadda gobolka guud ahaanna soomaaliya ay uga qayb galaan tartamada caalamiga waxay ahayn afar naadi kuliyaddu waxay ka kooban tahay afar galaasoo kala duwan oo galaaskii seniorka ah ama fourth yearka third yearka iyo tw- eh, second yearka iyo first yearka horta afartaa galaas bay ka koobnaayeen waxaana ku guuleystay galaaskii second yearka ahaa ee ugu hooseeyey gala- first- first yearka ugu hooseeyey baa ku guuleystay waxay muujinaysaa markaa aqoontu hadba dhallinyaradu siday ugu kala dambayso garoommada ama sekandariyada ugu kala dambayso in kubadda lafteeda loo kala dambeeyo oo ay maaragtay dee ay waayo arnimadii weli sii dambayso ay iyagu ay hayaan waxaan ujeedadeeda ugu weyn waxa weyn dhalinyaradu xilliga ay inaysan ku mashquulin keliya wax akhriska ay ku mashquulaan een, bal in laftooda ay xirfadahooda kalena ay ka faa'iidaystaan had iyo goor waxay ogtiin dadku inay jimicsi u baahan yihiin
sidoo kale waxaad ka mid tahay labadii naadi mid ahaan naadiga badiyey bal iga waran sidaad u ciyaarayseen iyo shuurqoonta haddaan ka warramo aad ayaan ugu faraxsanahay waana filayey inay feerastiyarku ay qaadayaan koobkan markaan eegay een, is- xaggooda awood ahaan xagga isku xidhnash ahaan xagga nidaam ahaan iyo in istaraatijiyadda ay- ay qaabsanadka iskugu xidhnaayeen oo kulli- een, kooxdanu ma ahayn een, koox keliya waxay lahayd ilaa iyo koojkoodii oo ay ka maar qaadanayeen marka taasaan oo kaliftay inaanu koobkan qaadno isku xidhnashahaas Waayo, adigu xagaad ka ciyaaraysay anigu waxaan ka ciyaaraya dhex
koobkiina wad qaadeen dee dareenkayga shucuurtayda iyo farxaddayda haddii aan ka warramo caawa aad bay u sarraysaa Een, marka hore waxaa mahad iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala marka xigtana dadaalkaygii aanu ku gaadhnay een, heerkan inaanu ku guulaysano maadaama ay ar- dhallinyarta ka mashquulinayso waxyaabaha balwadda ama tahriibka iyo waxyaabihii sababayay oo dhan een, oo ay noo furtay koobab noocan oo kale ah waanu rajaynaynaa guulo kuwan oo kale ah inaanu gaadhno horta marka hore ilaahay baa mahad iskale koobkan jaamacaddu fulisay si nabadla uu ku dhammaaday isboortsigu horta waa luuqadda keliya ee adduunka la isku fahmo isboortsku waa isdhexgalka bulshada qofkuna hadduu kubadda barto dadkuna way bartaan kooxdan koobka qaaday een, waa koox akhlaaq fiican isku xidhan kubaddooduna fiican tahay kooxaha kalena insha allah waxaan u rajaynaynaa koobabka dambe inay ka faa'iidaystaan Een, haddaanu nahay bahda een, garoonka caalamiga ah, Seoul sport center koobab badan oo hore oo junior aan qabanay oo si nabad leh ku dhammaaday way jiraan kan jaamacadda nugaal university ay hirgelisayna si qurux badan buu ku dhammaaday waxaanu rajaynaynaa inaanu dhanka horumarka sboortsiga aanu ka qayb qaadanno waxaanu mahad celinayaa kooxdan koobka qaadayna waan hambaleynayaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan een caashay waxaa jira tirada ama xaddiga ama heerka shaqa la-aantu aad buu sareeya dhinaca dhallinyarada Ay, oo xaggee joogtaa markiin ka hadlayno waxaa weeye dadkaynu la hadlayno waa garatay ma maraykan iyo meelahan aad soo eegtay maraykana inta badan waxaa laga hadlaa tirada shaqala'aanta hooshe u dhacday imsaa la yidhahda sare u kacday macnaa mar walba waxaa laga- aad looga hadlaa oo wax weyn dalkan ka ah t- tirada shaqala'aanta sida loo dhimi lahaa heerka shaqala'aanta waxaan filayaaba toban iyo wax ka yar mararka qaar hoose u laga dhacda hadlaa.
ahaa t- tirada shaqla'aanta mararka qaar hoose u dhacaysa waxaa laleeyahay eh, bishan dad badan baa shaqo helay bisha dambea la gaaraya waxaa laleeyahay bishan intaasoo shaqaa la waayey marka aadaa looga hadlaa shaqala'aanta aad iyo aad xaggaana eh, tusaale ahaan deegaanada soomaalida oo kale qaarkood waxaa laga yaabaa inkastoo aanay eh, tiro saxa oo sugan aanay inta badan jirin haddana shan iyo toddobaatan boqolkiiba iyo ka badan baa laga yaabaa inay dadku shaqala yihiin aad iyo aad oo inta badanna ismaaciil oo ku darso shaqooyinka inta badan jireen waa shaqooyin gaar loo leeyahay oo ganacsigiiba u badan yahay aad iyo aad marka sheekada waxaan ku keenay warbixintan soo socota ayaa waxay ka hadlaysaa qofka dhallinyarada ah ee aan shaqada hayni waxa uu maalintii qabto wakhtiga aada ugu dheer wakhtiga aada ugu dheer maalintoo dhan baa soo taagan tahay mararka qaar waa waxaas leedahay wakhtigan la leeyahay ha- waa inaan wakhtiga lumiya bay dadka qaar ku leeyahay wakhti lumis baan aaday wakhtiga la luminayo markaad u fiirsato iyo meelaha qaar sida dadka wakhtiga ciriirigu u yahay waa kaafiya kala dheeri aad iyo aad marka wiil lagu magacaabo wi- ah, cabdikariin olol wariyaha v o a magaalada een, boosaaso ayaa la kulmay mid ka mid a dhalinyarada marka yuusuf maxamuud yuusuf wuxuu la sheekaystay marka wiilkaas makhaayad buu ugu tegey dabeedna wuxuu yidhi een, waxa uu qabto iyo maalintii iga soo bilow markaad iyo- subixi soo toosto aad ilaa aad iyo ka seexato aad iyo aad marka anugu ereygan ka hela waxa weye guriga hooyada markaan laxooxda kasoo cuno buu yidhi ama kasoo quraacdo ama wax kasoo cuno Hay.
marka halkaasuu sheekada kasoo bilaabaya bal waayihiis kala duwan buu uga sheekeynaya bal warbixintaynu dhegeysan daahir cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada boosaaso waxaan kula kulmay mid ka mid a maqaaxiyaha ku yaala magaalada boosaaso oo shaaha laga cabo waxaan la kulmay laba xilligelin oo kala ahaa duhurkii iyo weliba casarkii intaasi kadib waxaan weydiiyey waxyaabaha ugu badan ee maqaaxidani uu fadhiisto waxa uu ii sheegay in maqaaxidani ay ku lumiyaan isaga iyo weliba dhallinyaro badan wakhtigooda taasoo u aaneeyey inuusan wax shaqo ah ay haynin waa kan isagoo arrimahaasi sharaxaya waxaan ahay wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso Een, waxaan labaatan jir een, mana shaqeeyo Een, marka haddii aad tiri een, maalintii maxaa ku soo toostaa maxaana ku waaberisataa ama ku gabadhacsataa Een, runtii een, markaan joogo een, hurdada ka soo kaco waan soo kacaa guriga hooyaday baan kasoo quracdaa kadibna waxaan fadhiistaa meherad sidaa u sheekeynayno aan fadhi kudirir ugu jirro ama cayaaro sbort aan u sheekeynayno baa xilliga salaada duhur noola ku aadamaa kadibna waxaanu aadnaa guryahayagii een, gurigii hooyaday kadibna qadaa ka soconaa waa iska seexanaa kadibna garoommada kubadda cagtaanu aadnaa waayahay intaas oo wakhti ah oo kaa lumaya ee haddaa shaqo raadsan lahayd ka war Een, walaale haddii aad shaqo raadsatid shaqada kasta waxa lagu leeyahay waa graduation een, shaqo la-aan baa iska jirta marka ha- anigu dad shaqadaya diyaar baan u nahay inaan shaqaysano laakiin shaqo la-aan baa jirta haddii intaasoo wakhtiga uu kaa baxayo ma jeclaan lahayd marka ee horta marna ma ku fikirtay in ay dhibaato tahay intaasoo wakhti ah inaad si camal aana idinkoo dhallinyaro badana aad u lumisaan Een, yuusuf waa ogyahay een, qof walba waa ogyahay shaqo la-aan marka uu yahay oo dee nin dhallinyaraa uu yahay aanu shaqo ahayn uu iska fikerayo Een, laakiin waxaa jirtaa had- shaqo kasta aad ku fakartid inaad heshid baa ka muhiimsan Een, wallaahi waxay ku waxya- een, wallaahi een, marar badan waan isku dayay inaan shaqo helo laakiin waan waayay niyo run baa kuu sheegayaa dhallinyaradu waa shaqo la-aan shaqo mahaysan waa bilaa camal waa iska fadhiyaan Een, xitaa waxa u suuro gelisay dhallinyaro badan oo aan hadda ka hor wada joognay oo aan shaah wada cabi jirnay in ay tahriibaan waddanka iskaga tagaan Een, xitaa waxaa ka mid ahaa doontii ugu dambeysay oo masar ku degeysay in aan dhallinyaro badan oo aan isnaqanay oo markaas aan wada joogi jirnay ay ku geeriyoodeen oo shaqo la-aan iyagu ku dhahayaan iyo waddanka waxba ma yaalin halkan aan joognaa maxaan qabanaa dee waxa la qabtana meeshii ma yaalin waayahay dareenkaagu sidee yahay marka haddii intaas oo wakhti ah oo aa ku lumiso wakhtigaaga si bilaa macnaa dareenkaagu sidee noqdaa Ee, niyo horta runtii waa wax laga xumaado oo nin dhallinyaro ah oo mustaqbal iyo doonaya inuu bilaa shaqo ahaado marka waa dareemi kartaa adiga oo dhowr- shan iyo labaatan jir ah oo bilaa shaqo ah wax walbana sugaya Ee, inaad subaxdii guriga hooyada ka soo kacday kadibna aad dib ugu noqoto runtii waa wax laga argagaxo maxaa ku taamaysaa marka mustaqbalka wallaahi inaan shaqo wanaagsan helo oo markaa nolosheeda wax badan ka bedeli doonta marka sidee uga bixi kadhaa marka xaaladda shaqa la-aaneed ee iminka ku haysata walaal waxaa looga bixi karaa inaad shaqo wanaagsan aa helo kadibna aad markaa wax qabsatid aad muruqmaalkiisu noqotid oo markaad shaqo wanaagsan aa heshid markaas ee, wax badan waad iska bedeli kartaa waayahay ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa marka niyahow een, waxaa codsanaynaa een, dhallinyarada soomaaliyeed in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaradu waa bilaa shaqo xukuumadda dowladdu siyaasada ee ku jirto waa in dhallinyarada shaqooyin badan laga siiyaa waa in dhallinyarada wax badan loo qabtaa maadaama ay yihiin indhihii mustaqbalkii ee, berrito ama maantay Een, yuusuf waxaad arkaysaa dhallinyaro jaamacadii kasoo qalin jabisay iskuuladii kasoo qalin jabisay oo wax shaqo aan hayn markaa kula doodaya oo shaaha kula cabaya oo le niyahow maanta shaqo ma jirto een, wax waddankii la- shaqo ma laha Een, marka waxyaabo badan baa niyo jira yuusufow yuusuf maxamuud v o a boosaaso aad u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha v o a boosaaso oo warbixintaasi nala socodsiinay caasha dhinaciisa sugaanta ayaan filaya ismaaciilo maanta baan dhinacaaga u daayo haye bal dhinacaaga iyo dookhaaga iyo kii dadweynaha intoo dhan iyo kaygiiba intaad ku darto anigu haddaad ii dhiibtay Ha, hees baan noo soo qabanayaa Ay.
ay inani ku luuqayso inaani ha Ay.
gabadh waa garta fanaanad intaba Sidaad isugu dar doonaysa.
intaba isugu dar marka heesta waxaa la yidhaha ka quuso
anuu quruxdaada naadshaa markaad qaladkayga gobtay markaan xubka kuu qorsheeyey ayaad qalaxiiga gortay anuu quruxdaada naadshaa markaad qaladkayga gobtay markaan xubka kuu qorsheeyey haddaad qalaxiiga gortay naftii shalay kuu qushucday markay qaabinaada seegtay ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaaway naftii shalay kuu qushucday markay qaabinaada seegtay ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaaway haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta hadaad qalbi dabac filaysay niyow qasab laabtu maahe ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta xadaad qalbi dabac filaysay niyow qasab laabku maahe ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay anuu beerka qayb ku siiyey markaad qadafigu samaysay markaan qaasku caasumay ayaad qaqaloo cubaydhay anuu beerka qayb ku siiyey haddaad qadafigu samaysay markaan qaasku caasumay haddaad qalqaloo cubaydhay ankiina dadka kaaga qaybmay markaad u qareemi weyday ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaamay ankiina dadka kaaga qaybmay markaad u qareemi weyday ayaan ku yarkaa ku yarkaa ayaan ku yarkaa hayaamay haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday manta haddaad qalbi dabac filaysay niyow qasab laabtu maahe ka quuso ka quuso ka quuso qudhayda guurtay haddii qandhadii haysay raxmaaniga qaaday maanta maxay tiri ka quuso qudhaydii guurtay ka quusan qudhayda guurtay Ah.
ismaaciila waxayaan aad ula yaaba aad waxay ba aad bay horta inantu ugu fogaatay heesta iyo erayada iyo codka way islahaayeen waxay tiri markaan qaas kuu cusub haddaad qalqalooc bilowday haye calaashaan haddii fursad lagu siiyo oo lagu tixgelin laguu sameeyo oo la isku dayo in lagu dhagaysto haddaad hanan weydad waxaad noqoto kuwii caanaha qubay laakiin inanta laftigeeda yaa huba inay iyada qudhoodu Waa- waa lan inta- gar gar dhinacaynu dhegeysanaa waa in- cashay waa intay noo sheegayso iyadaana garteedii soo dee adiguna may ina- habluba hadday wax sheegaan Ha, horaad ka raacdaa gar ay xaqaadin maa leeda dee waxaan kuleeya bahasha bal dhexda istaag Ma- ilaa iyo hadda intaan maqalay waan garta ka qaadaynaa jawaabta inaan keenaa doonay waa tahay nimco habbi ayaa ku luuqeynaysa heestaasi quuso waa ka quuso weli halkaad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha tababare jose morinho ayaa waxa uu oggolaaday heshiis cusub oo uu ku noqonayo macallinka cusub ee kooxda manchester united sida ay sheegayaan warbixinna maanta soo baxay wakiilka tababarahaasi u dhashay dalka bortugal oo lagu magacaabo george mendes ayaa waxa uu la kulmay guddoomiye ku-xigeenka kooxda manchester ed woodward waxaana kulankooda uu ka dhacay magaalada london kulanka oo shala bilowda ayaa sidoo kale la filaya in uu sii socdo maanta waxaana la filayaa in lasoo gebagabeeyo wadaxaajoojyada ka harsan si macallinkaasi u noqdo tababaraha kooxda manchester united waxyaabaha harsan ee weli laga doodayo waxaa ka mid ah arrimaha xayeysiimaha ayada oo macalinka kooxda manchester united la filayo in uu kusoo biro ee morino uu heshiis kula jiro shirkadda baabuurta samaysa ee loo yaqaano jaguar halka kooxda manchesterna ay heshiis kula jirto shirkadda baabuurta samaysa ee la yidhahdo chevrolet waxaana la filayaa in laga wada hadlo sidii loogu guulaysan lahaa in labada heshiis aanu isqaban islamarkaana kadib waxaa lagu dhawaaqi doonaa in morino uu noqdo macalinka cusub ee kooxda ma united dhinaca kale kooxda liverpool ayaa waxa ay xaqiijisay in ay la soo saxiixatay goolhayaha xulka qaranka dalka jarmalka ee da'doodu ay ka hooseyso koo iyo labaatan jirka oo lagu magacaabo loris karias waxaana lagala soo wareegay kooxda mains ee dalka jarmalka karias oo labiyo labaatan jira ayaa waxa uu caafimaad ka maray shalay waxaana si rasmi ah loogu dhawaaqay in uu qandaraas shan sana ah saxiixi doono kowda bisha julaay ee soo socota isaga oo ka hadlay sababtii uu ugu soo biiray kooxda liverpool ayaa guulhayahan waxa uu sheegay in macalinka kooxda liverpool yorgen clob oo sidoo kale isna u dhashay dalka jarmalka uu ka dhaadhiciyey inuu go'aankan qaato goolhayahani ayaa waxa uu ku guulaystay in sagaal kulan aan laga dhalin wax gool ah kadib soddon iyo afar kulan oo u saftay kooxda mainz horyaalka dalka jarmalka ee bundesliga ee dhammaaday waxaana kooxdiisa ay ku dhammaysatay kaalinta lixaad ugu dambayntiina madaxweynaha kooxda zaviya jose castro ayaa waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in macalinka kooxdaasi yunay emri uusan noqon doonin macalinka cusub ee kooxda everton si kastaba frank debur oo u dhashay dalka holland ayaa sheegay in isagu aad u xiiseynayo in uu ku soo biro garoonka goodisonburg naadiga everton ayaa waxa ay raadinaysaa macalin cusub kadib markii ay shaqada ka ceelisay tababare roberto martinez oo ku guuldaraystay in kooxda uu guulo u horseedo macalimiinta kooxda everton lala xiriirinayo waxaa ka mid ah macalinka kooxda southampton ronald kuman macalinka ka tegaya kooxda man city manuel bellegrini iyo sidoo kale macalinkii hore ee kooxdaasi david moyes oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto si kastaba everton ayaa waxaa la filayaa inay la kulanto unai emry toddobaadkan inkastoo uu sheegay macalinkaasi u dhashay dalka sbain inuu ku faraxsan yahay sii joogitaanka kooxda zaviya xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad kala socoteen casha anigu wixii weli maankay kusii jira heestii hore heesti ka quuso naftayda
marka waxaan ka fikirayay tolow een, eh, waxaan iga agdhoweyn kaydka ay heesaan ma garanaysaa heesta ku ku beego ad- ad la barbar dhigto ku beego oo ma garanaysaa jawaabtii inantu wixii ay soo tirisay ka cabanaysay ha dhinacii kale garta ee, garta ismaaciilow ee, marka la dhegeystaa tan kala la qaadaa soo maa dadkii dhegeystay Haye.
iyagaa garta soo qaadi doona Bal markay waayo dhinacaa adigu- maqlaan dhinacii kale adigu waay maxaad inoo haysaa waxaan soo qabanayaa een, hees caana fanaan caanan uu ku luuqeeyo hees caana iyo fanaan fanaan caana uu caana ku luuqeeyo oo haddana siyaasiya ma siyaasi welibana siyaasi nimana ku darsaday waa fanaan caana heestuna waa caan siyaasina weeye siyaasina wuu qaadaa bal bal heestaa noo sheeg heesta shankaroon Ah, cabaarada ma uu ka fikirayay haye marmara waxaa tidhahdaa saad meesha ugu jirto dadka dhama siyaasadda aad noo dhowrataa ila mar haddii howlihiisa soo gelayaan maxamed cumar dalxa codkiisa iyo heesta shankaroon markana kusoo dhawaada
saxdaagii iyo joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaa geeyen iyo joogto kaymaa biyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madow iyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madow iyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leedee amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leedee shan karoon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shan karoon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiiyaan isla showre sheekaystu kaligay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiiyaan isla showre sheekaystu kaligay waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana shaydaan waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana shaydaan
waa shan iyo toban jir sheekh waxaani dhalayahay
sharta laga dabooloo laga naaray shaydaan buu yidhi ismaaciil oo shan iyo toban jirkii xilligaas xilligan wax badan baa kala duwan xilliguu ka hadlay waa horaa lasoo dhaafo waa waqti tegey codka maxamed cumar dalxa ayuu ahaa waxayna gebagabo uu yahay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale hawada kusoo noqonayno galabta saacadda markay tahay afarta haddii aan laydmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.